shalay ayuu dir dhabaah uu shir ka bilo ayuu ayuu ahaa waxaa yimiday madaxweynaha dawlad deegaanka so- soomaalida mudane mustafe iyo ninkaasi fisiga ee jowhar oo isla socda hadafka socdaalkuna wuxuu ahaa sidii loo xoojin lahaa ama loo soo dabaani lahaa ismaandhaafkii ka jiray magaalada dirdhaba ee udhexeeyay qoomiyadda soomaalida iyo qoomiyadda oromada taasoo ku saabsanaa shalay markay yimaadeen eerboortka lagu soo dhaweeyey meeshii loogu talagalay hoolkii ama rugtii loogu talagalay inay ka hadlaana way tageen dadweynuhuna aad bay u yimaadeen marka waxaa laga hadlayay uun keliya sidii loo xoojin lahaa nabadeynta labada qowmiyadood ee walaalaha yaa soo qaban qaabiyey shirkan shirkani waxaa marti loogu ahaa ismaamulka magaalada dirdhaba laakiin codsi ay labadooda codsadeen bay ku yimaadeen oo arrinta nabadeynta inay ka qayb qaataan kasokow labadaa hogaamiyey yaa kaloo kasoo qayb galay way joogeen odayaashu way joogeen odayaal dhaqameedka sida ugaas mustafe iyo abaagadayowga ama mas-uuliyiinta dhaqameed ee oromada iyo soomaali kaliba way joogtay barbaarta dhalinyartii barbaarta iyo dhalinyartii keero iyo shacab badanba way joogeen oo rag iyo dumarba leh haween iyo ragba leh qodobada ugu muhiimsan ee hor yaalla madaxda shirkaasi ku kulansan maxay yihiin waxaa ugu muhiimsan dadkan walaalaha ee magaalada mararka qaarkood uu isku dhacu uu ka jiro sidee isku dhaca looga gudbi lahaa oo walaaltinimadii hore iyo qaabkii hore ee dadka u dhaqmaan si loogu soo dabaali lahaa intaasaa ugu muhiimsane kasokow magaalada dirdhabo waxaan ognahay in qowmiyadaha soomaalida iyo oromadaba ay dagaalo ku dhex mareen deegaano kala duwan oo dalka etoobiya ah arrintaasi ma laga hadlay si fiican arrintaa fadhi gaara oon galnay ayaan kaga hadalnay haddan iminka aan joogana haddana iminka waxaan galayaa shir baan galaynaa soomaalida iyo oromada ay u dhan yihiin odayaashooda laysku wada keenayo shalay gilinkii dambena googoos reer googoosaa jiray hadda waxaan galaynaa kii loo dhanaa baan iminka galayaa oo aniga iridda hor jooga odayaasha soomaalida ee deegaanada kale kasoo jeeda ma yimaadeen marka laga reebo kuwa dirdhaba maya hadda kama soo qayb gelin waxaan rabnaa in gogol dhig ah loo sameeyo waxaa jiraya shirar waaweyn baa la diyaarinayaa oo xagga xukuumadooda deegaanka iyo dawlad deegaanka oromada iyo federaalba barnaamij labada uu jiraa laakiin hadda soomaalida dirdaba degan waxay joogay iyo oromada ayaa shirka hadda wadagalaya waxaana jooga ninkii activist joar baa la jooga markaa shirka jooga dadweynaha ku nool magaalada dirdhaba sidee u arkayaan shirkan waad la socotaay oo bani aadamku kolley iskooda aragti ma noqon karo laakiin inta badan waxay qabaan in shirkani un uu la iman karo nataa'ij fiican oo aada wanaagsan uu keeni karo ayay u arkaan dad badan dadka badankiisa waxaana wey dadku nabad un baana la wada raadinayaana iminka xaaladda nabadgelyo ee magaalada dirdhaba waa sidee wallahi shalay horta waxbaa ka dhacay nina uu ku dhintay nin askariya oo soomaalina uu ku dhintay oo xabad faka waxyaalo fakada ayaa ku dhacay marka kiina iminka askiisii baan ka imanay oo aniga iyo kan iyo ninka mamayarka magaalada iyo saraakiilka ciidamadu waan ka imanay way degan tahay wax dhiba hadda kama socdo way way degan tahay